wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay tobabar socon doona muddo saddex cisho ah tobabarkan oo loo qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda iyo dadka xoogsatada ee ka shaqeeya dhagaxa iyo ciidda ayaa waxaa daafray agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda jubbaland mudane ayaanle xuseen maxamed waxaana inta uu socdo looga hadli doonaa xoojinta macdanta dhisidda awoodda iyo wacyigelinta badbaadada ugu horeyn maxamed aadan oo ah injineerka bixinaya tobabarka ayaa sharaxaad ka bixiyey tobabarkan iyo waxyaabaha lagu baran doono muddada uu socdo saa ogtihiin mineraalka marka laga hadlayo waxyaalaha adduunka ugu saameynta badan waa ugu qiimaha badan waaye oo qof bini aadan uu helaa soo marka maanta tababarkeena wuxuu kusaabsanaan doonaa qaybta wacyigelinta ilaa mineraal marka laga shaqeynayo uu noocyo fara badan yahay tusaalahan kale ama metaaliguu noqon karaa oo sida ironka cobarka ama non metaaliguu noqon karaa soo marka qaybta dambe ee petroleumka intaan u tegin safetygooda loo baahan yahay wax kasta shay kasta oo la qabanayo occupational safety qofkan badqabkiisa qofka shaqaalaha meesha ka shaqeynaya badqabkiisa tusaalahan oo kale hadda maanta haddii aad rabto inaad mineral soo saarta ama macdan soo saarta qofka waxaa ka horeeya inaad wax soo saartahay qofka inuu bad qabo qofka markuu bad qabo unbuu wax maaragtay wanaagsan soo saari karaa soo markaa tababarkeena maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa badqabka badqabka ugu horeeya maxay tahay qofka in loo tababaro qofka sidee maaragtay marka hore caafimaadkaaga iyo safetygaaga loo ilaaliyaa markaa kabacdi shaqeyn kartaa qof caafimaad qaba unbaa shaqeyn karo soo marka tababarkeen intaas ku saabsanaan doonaa insha allahu tacala kelimaadeen annaga halkaasaan saaran doonaa waana ka dhiskaas gareyna agaasib aadan maxasan ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda jubbaland ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda jubbaland mudane ayaanle xuseen maxamed oo daafuray tobabarka ayaa kasoo qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tobabarka muddada uu socdo
ka wasaarad ahaan inaynu bilowno olole guud oo horta dadka lagu wacyigelinayo khayraadka macdinta dhulka ku jira kulankan waa marka kiisii ugu horreeyey aan qabanayno marka maadaama aan qabanayno kiisii ugu horreeye tahay waxaan focus ka saarnay horta number one inaanu aqoonta macdinta iyo dadka dhulka waxa ku jira loo leeyahay in kor aan qaadno taa horta waa aragti tan labaad in fariimo aan idinka dhigno dad tababarayaal ah oo aan rabno kulamo badan oo soo socda aan qabanayno oo aan rabno dadka ka shaqaysta macdanta ka shaqeeya inaynu u qabanno tababaro kala duwan marka idinka waxaan rabnaa inayd noqon inaad noqotaan dadkii tababarada bixinayay tababaradaas bixin doona waxaa loo yaqaana afka qalaa t o t tababaradaas inaad idinku inta hadda idinka la idin siiyo kadibna aada sii gudbisaan oo aada hadhow toole tababaro u qabataan dadka ka shaqeeya dhagax dhagax dhagaxa soo saaristaankiisa ciidaha soo saaritaankooda ee magaalada ka shaqeeya marka intaasaan rabay inaan inaan isla ogaano isla fahno oo aan idinkugu yeernay waa ku mahadsantihiin waktiga qaaliga ah ee aada inoo soo horteen